bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle dhugunsadyaal ha ka dhowaada warka hamiignimo idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaanuuna siinkahaynana weliba ayo shalciyina ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweynaha jubbaland oo kulan weeldaday isla ra-iisul wasaare rooble oo kormeeridda kadib magaalada kismaayo guddiga maamulow doorashada xildhibaanada banaadiriga oo guddoon dooraday mas-uul ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo shaaciyay ini deni uu siiyey musharax madaxweynaha iyo maamul goboleedka puntland oo wara ku saaray hadalka wasiirka meylun ku hadalay shirka wasaaradaha caafimaadka maamulada iyo dowladda federaalk oo laakuyiri magaalada garowe xasan cali khayre waa ra-iisul wasaarihii hore dalka oo la kulmiyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maxkamadda ayaa damaanaadka sii dhiiday gabadhii soomaalida hayti oo saaxiibtay afduubatay puntland oo xukun dileeya karidiiri ku tirsan ururka al-shabaab akhbaaraadka binaankana qodobka warkaanuuna siinkahayna yaa waliba usiiya etoobiya oo lanka baaqi niya roojida buuxinta biyo xireenka webiga naayl waayahay dhugunsadayaal mar kale hamiin fayle waa hamiignimo arbaace taariikhdan iyo ka-eedanta toddobada bilo toddobaad lamakulabaatinkowta intaas waliba ayuu haayana qodobada warkaan hamiignimona siinkahayna inas diyaareeyoogay oo faahfaahsan hamiin fayle dhugunsadayaal madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo magaalada kismaayo weliba uusa ka qaabilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweyne ku-xigeenada xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha baarlamaanka iyo dadweyne shalduwan iyo waliba ayuu ku qayb galeena hadhawaayo ka wafdiga ra-iisul wasaaraha kulan gaar ah ayaa madaxtooyada kismaayo weliba uusa kala qaadaday ra-iisul wasaare rooble madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed midoobe iyo onalan ku hadalay arrimo dhowr ee ra-iisul wasaaraha ayaa booqasho maalmo qaado doonta kaseedii jubbaland usocono kulamo shal duwan la qaado doono mas-uuliyiinta iyo bulshada jubbaland dhini kaleed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo usanalajara madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed midoobe iyo walibayo galabnimadan geeka iyo booqdana dekada kismaayo uu soconaha kormeeri habsamandareerowka howlaha dekada iyo qeybaha ayay ku koobanta ra-iisul wasaare rooble iyo wafdiga la dareeriya weliba iyo warbixino iyo kudhegeysadana warbixino ku saabsan hanaanka shaqadiiyo dekada kismaayo kudhegeysadana wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka ee jubbaland cabdirifaac cabdiraafic maxamed cali iyo oo mas-uuliyiinta faafahiyey howlaha shaqo ee dekada iyo baahiyaha ku jira mas-uuliyiintu yaa ballanqaaday iniya wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda jubbaland laku garab suruma doona dardargelinta guud ahaan howlaha baaxadda leh ee ku dareera dekada kismaayo dhinac kaleed guddiga maamulow doorashada xildhibaanada banaadiriga ayaa dooraday gudoomiye gudig gudoomiyaha guddiga iyo ku-xigeen iyo kureed markiyo eena kulan gobeeldhadan magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkun usuniin kafiiriyow cabdulaahi xidig guddiga maamulaha ee doorashada xildhibaanada banaandiriga ayaa dooraday gudoomiyaha guddiga iyo weliba ku-xigeenshey gureed markigeeka kulanya kuwaladan magaalada muqdisho caasimada dalka gudoomiyaha guddiga xildhibaanada banaandiriga ayaa waliba landoordayniya naqata marwo saadi aways cali boolay oo helay tumiko od manajarna musharax kale oo weliba doorashada kala tartamay sidoo kale xubnaha guddiga maamulaha ee doorashada xildhibaanada banaandiriga ayaa gudoomiye ku-xigeen guddiga dooradi maxamed xaaji maye uu siina helay tumikow od manajarna musharax kale oo weliba xilka kala tartamay maalmihii lahdhaaf iyo weliba magaalada muqdisho caasimada dalka ku dhiyaayay doorashooyinka guddiyada maamulaha ee doorashooyinka dalka hanas uu weliba hashal magacaabeen dowladda iyo dowlad goboleedyada guddiyada maamulaha ay doorashada heer federaal xaan xalinta khilaafaadkiiyo weliba haan maamulada puntland galmudug iyo koonfur galbeed iyo dooraday guddoomiyayaasha guddiyada iyo weliba ku-xigeenadiyo cabdulaahi salaad raadiyo baydhaba
iidan maadsani cabdulaahi salaad dhinic kaleed wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan iyo weliba uuse shaaciyey ini madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni useeye musharax inteegan xilka madaxweynaha soomaaliya wasiir jamaal maxamed oo bartis gaarka ee twitter-ka qoraalha ka qoriya weliba uusa sheegay ini madaxweyne deni usiiye musharax madaxweyne waana reed andhiki shaacinta musharaxnimadiisa wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa sababto madaxweynaha puntland uu sireedanka dhiki ku dhawaaqista musharaxnimadiisa weliba uu ka sheegay inyata inuusu faragelin ka sameeyahayay doorashooyinka baarlamaanka federaalk ee kudhiyahaya maamul goboleedyey jamaal maxamed xasan iyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni uusan kabaaqi inuusu farakulabaha arrimaha doorashooyinka islamarkaasi tinuusu ku aamusa uu so-ona sheegay in musharaxiinta baarlamaankiyo malaac kumuujiyeen saciid deni dhiniin kaleeda maamul goboleedka puntland ayaa ku jawaabay qoraalka wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya jaamac maxamed xasan oo ka sheegay in madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni useeye musharax madaxweyneha soomaaliya waanu safaaragelin kahay guddiga doorashooyinka puntland afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabrani oo qoraal hadhigkii baartis twitter-ka ee weliba uuse sheegay in hadalka wasiir jamaal uuse walbuunku jarna walbuunka kadugnaan rohani horey laga adeegsada jiray hurinta colaadaha iyo iskadhacyada kudhiyaayan puntland waa qoraalka nero afhayeenka madaxtooyada puntland ee bartis twitter-ka ka qoraya sidaasan dhignahay dhini kale afhayeenka madaxtooyada jaamac dabrani iyo weliba uuse nasiib daro ka tilmaamay hadalka kuweli wasiir jamaal ee hay madaxweyne saciid cabdulaahi deni inuu seeyey musharax madaxweyne waana ka dhawaaqista musharaxnimadiisa ee wasiiryadan dhikaday islamarkaasay tinuusu farakeliinkahay guddiyada doorashooyinka puntland maalmo ilahadhaaf iyo weliba habahaayeen warar sheegayeen in madaxweynaha puntland uusan teegayin xilka madaxtinimo ee soomaaliya maana jiraan weli walwar ee waxa ku bahi saciid deni oo ka eedan inuusu musharaxay dhini kaleed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee gobolada mudug iyo cayn ee puntland iyo weliba gee ku arbaahay xukun diltoogasho ayaa kariday xubno ku tirsan ururka al-shabaab haana soo howlgalalaha ku qabaday xubnaha la xukumay oo tir ahaan direen siyeed reg eeyala weliba la ka eedeeyay iniyo ku tirsanyiin ururka al-shabaab islamarkaasi tiniyo fuliyeen dilal iyo qaraxyo ku dhihi magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhiniga maamul goboleedka galmudug maxkamadda ciidamada qalabka weda ee gobolada mudug iyo cayin ee puntland iyo weliba ayaa sheegtay ini reegun iyo dhammaantiyo iyiin ahna ku tirsan ururka al-shabaab waana la kahaliye cadeymaha laha ku qabaday iyo-ona yakridii xukun diltoogashaa maxkamadda puntland ayaa weliba toddobaadka hoyo diltoogasho ee ku filiday labaatii kow xubnood oo la kahelay shabaabnimo iyo-ona tumisiyeed kumid ee ragaasaytii iyo lakatoogidii magaalada gaalkacyo xarunta gobolka muduga si kastaba haato puntland ayaa weliba horiyan sheegday ini dagaal adag yeela galaasa ururka al-shabaab iyo daacish oo fariisamo kale deegaano ku tirsan dhulka buuraleyda ee weeraradiiyo kujeysadayaan ama weeraradiioo ku jeysteen khasaara iyo ku dhalday ama ku diiray ciidamada puntland dhini kaleed waliba geeka laha gebagabeeyey ama laaka gebagabeeyey magaalada garoowe shirka wadatashiga wasaaradaha caafimaadka dowladda xubnaha ee dowladda federaalk iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya shirkun ooya martigeliday wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland oo dareeray sedemaal mood iyo waliba usantiisu dareeri reerlanka fiiriyay waana lakala fuguray sidii lan isku kaalada lahaayay waana lan hormari lahaayay caafimaadka dalka shirkun yaa waliba geegha kabiray ee hay-adaha caalamiga ee haan wadaniga iyo qaar kumid ah macaahidda cilmi baarista puntland walibaana sidoo kaleed qaabka online-keen ku qeyb galay qaar kumid ah wakiilada wadamada taageero caafimaadka soomaaliya shirkiya waliba uuse ka bilowday hadjeedino ka eedan qaabka diyaarinta qorshaha istaraatiijiyadda caafimaad ee saddexaad iyagoona si aan ku qeyb qaadato waan ankobirian fikradiyo iyo taladiyo kahna taasoo gundhigan ee shaqada iyo qobda doonaan khubarada diyaariya qorshaha iyo istaraatiijiyadda caafimaad ee her ee saddexaada sidoo kaleeda xirmooyinka caafimaad xarumooyinka caafimaad ee asaasiga ee qorshaha maalgelinta iyo qorshaha maalgelinta caafimaadka wasiirka caafimaadka puntland doctor jaamac farax xasan oo xiriiriyay xiritaanka ama hirowka shirkun ee ku hadalaya weliba us xusay muhiimada uslay shirkun iyo muhiimada uslahay shirkan iyo in lisku ku-xog wareysaday qorshaha caafimaadka dalka welibana sidoo kaleed use sheegay ini walisku weydii guulaha laku deeri caqabadaha jara shirkan yaa waliba us horey ankudhiyay magaalada muqdisho wasiirka aan kuma hadnagay wasiirada caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiye abakar iyo wasiirada dowlad goboleedyada hanaaso ku qeyb galay shirka iyo iniyo walbadan yo ku dirsadeen walbadan yo ku qaadadeen waana ku gohonta sidsi wadajir ee lanku wada shaqeeya lahaaya caafimaadka dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwe wasiirada fawsiya abikar nuur oo shirka hirtiya walibaayan dhiji xustay muhiimada shirkun wadatashiga usan lahay dalka iyo shacabka soomaaliyeed weli baana dhinidhiyayeen kuma hadnagday dadaalka iyo isgarab istaag iyo sameeyeen mas-uuliyiinta wasaaradda ee iyo sidiyo nfududayeen in shirkan usugu qobsama magaalada caasimada puntland ee garowe wasiirka ayaa weliba ay hoosta ku xariiqday in shirkan uu saha kubahi qorshe si wadajir ee lanku hogaamin doona waana laku hormari doona caafimaadka dalka weliba hay-adaha caalamiga ah iyo wadamada ee ku shaqeeyo ama taageero caafimaadka soomaaliya iyo fartiyo farta ero iniyo ha gudbiyaan wasaaradda caafimaadka ee dalka baahiyaha ku jira dhinigiyo caafimaadka dalka ka dambeyntii weliba ayaa sheegtay in shirkan uusa hakihiga kan hakihiga laku qabado doona maamul goboleedka jubbaland waana martigeli doona wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland dhiniin kaleed musharax madaxweyne xasan cali khayr ayaa weliba geeka la kulmay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno ku tirsan guddiga xasan cali khayr ayaa weliba kula hadlay gudoomiyaha iyo xubnaha guddiga doorashooyinka sidii oon ku shaqeey lahaayeen doorashada doorasho madax binaan hufun olong marow hanaan daahfuran oo cadaalad iyo dhexdhexaadnimo ka dhisan guddiga doorashadiiya weliba iyo ballan qaadana musharax ee ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre in dalka ee ku dhihi doonto doorasho heer federaal oo hogaanee hogaanka dalka reedlandka dorodon taasoo bilaaw faylo oo madax banaanida ee ero madax banaano leh kureed markii kureed wali ku dambeeyey tan iyo markii lakuleen kala shaandheen laga suubiy guddiyadii doorashooyinka lakama runsanaayey dhiniin kaleed xabse cabdi iyo jackson njogu oo lanhaay sidii kiiskii afduubka xabse maxamed luqmaan iyo weliba geeka lakudhiyay ama laka dhiyay damaanada maxkamadiya amaraha kubahi amaraha kubahi inilamaadan amarti ero inilamadan eedeysana wali wala hiriyin an samayn markhaatiyaalka waana wal xiriir an la samayn ero markhaatiyaalka iyo dhibanaha xabse maxamed luqmaan oo bilaamay ganacsate oo labaatan saddeed sana jir e ayaa shaaca ku qaaday ini saaxiibtiya eta ama kumid eta dadka ku dambeeyay afduubye weliba ayaa sheegtay in xabse cabdi haweeneydan geeka damaanada lakasii dhiyay ama kusii dhiiday maxkamadii hayti maskaxday ku dambeeytay afduubka lanjeysidi dhowr afduub lanjeysidaro gabdha yaalaha kuweri dhowrka isbuuc ee laha dhaafi dalkaaseyti kenya gaar ahaan eena caasimada dalka kenya dhugunsidayaal waliba aysan dhugunsada haytana warka hamignimo ee idaacadda raadiyo baydhabo haatana akhbaaraadka binaanka qaraar qabyo oo kubahi dowladda tunisiya oo ku tirsan golaha amniga ee qaramada midoobey ee weliba aan ka baaqday dhiniga etoobiya dhigya etoobiya inay ruujida buuxinta biyoxireenka een alnahda ee webiga nail tunisiya weliba ayaan gudbiday golaha ammaanka ee qaramada midoobey qaraar qabyo oo xukuumadda adis ababa lakuga codsadow inay ruujida buuxinta biyoxireenka etoobiya ee ku dhisahayta webiga nail kaasoo ay sheegtay in isu sabab kore isku dhaacan dhexeeya wadamada webiga nail ama wadaagow biyaha webiga nail ooyo ku mid ayin masar iyo suudaan warkan iyo baahidii wakaalada wararka faransiiska ayaa weliba laga sheegay in golaha ammaanka iyo kucodsatay ku codsadeen masar etoobiya iyo suudaan inay reedan bilaabadan wada xaajoojyadii ka saabsanayay biyaha ee webiga nail sida ku xusun qaraarkan qabyada ee kubaahiyay tunisiya weliba laga sheegay inay muhiimata hubinta awooda iyo etoobiya aan latay inay hasaarta tamarta laka bilaariyow ama laku dhaliyo ero biyaha biyaha biyoxireenka alnahda iyo oona lanku horseedow inay walyeelo lanjeysada amniga biyaha een webiga nail tilaabadun haddii etoobiya ayaa ka dhaqaaqda waliba kudhalada kortay xiisadan dhexayta sadiida dal mila tunisiana iyo xubin joogta iyo ankuhayn iyo ankuhaynero golaha amniga iyo codsatay kulun degdeg oyo lakuyo weeldhadayaan golaha si lanku hadala arrinta biyo xireenka webiga nail dhugunsadayaal warkii hamiignimo isin kula socoteen warbaahinta raadiyo baydhabo antaninka dhunyi warka waliba siinla socodsiyaano maxamed cabdiraxmaan cali maxamed yare eh ee cidalaal ciddii warkan dhaaf waliba si toose ku dhugunsado kore baraha bulshaduna ku lena ee raadiyo baydhabo dot net warkan warnimada antun reedin kulmaana sidaas iyo amaan allah